waxaa maanta magaalada hargeysa lagu aasay saddex qof oo ku dhintay mudaharaadkii koob iyo tobankii bishan ka dhacay magaaladaasi iyadoo xukuumadda somalilan ay qaadatay bixinta diyada ama magta dadkii ku dhintay mudaharaadkaasi wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan noo soo diray allah u naxariistee waxaa maanta magaalada hargeysa lagu aasay saddex dhallinyaro ah oo ku geeriyooday mudaharaadkii koob iyo tobankii bishan aynu ku jirnay ogos ka dhacay magaalada hargeysa aaska dhallinyaradan ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan mas-uuliyiin ka tirsan xusbiyada mucaaridka iyo xukuumadda iyadoo qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta ka qayb galana ay tacsi u direen ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen saddexdaasi qof aaskan maanta loogu sameeyey magaalada hargeysa saddexda qof ee ku geeriyooday mudaharaadkii khamiistii koob iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada hargeysa ayaa ka dambeeyey markay xukuumadda somalilan qaadatay mas-uuliyadda mag in ay bixiso sida uu xalay warbaahinta u sheegay ganacsada xaaji aadan axmed diiriye aadan baradho isaguo guddoomiye waa guddi iskeed isu xilqaanshay oo dhexdhexaadinaysay labada dhinac ee mucaaridka iyo xukuumadda mahadnaqa kale waxaa siinayaa xukuumadda oo si fiican arrinkii u qaadatay oo dadkii meeshaa ku geeriyooday qaadatay iyo kuwii dhaawacamena sheeg maxaan ku dhahayn inay daweyso qaadatay kuwii dhintayna magtoodii qaadatay si fiicanna ka yeeshay annagana runtii si fiican nooga qaadatay hawshaas oo meelidaanu arrinka ka bilowna ay ahayd si fiicanna ay nooga ajiibeen fuliyeenna horraanteedii iyagana aad baan uga mahadnaqaynaa taasna waxaanaan rajaynayaa waxa dhimanna in sidii loogu ballamay ee loogu ballan qaaday iyaduna inay u fusho oo wakhtiga loogu ballan qaadiyo sidii loo ballan qaaday iyaduna u fushaa baan ayaan rajaynaya ugu dambaynna xaaji aadan axmed diiriye aadan baradho ayaa carabka ku adkeeyey islamarkaana bulshada ugu bashaareeyey in xaaladdu haatan ay meel fiican u marayso wixii halkaa ka dambeeyana faahfaahinteeda wakhtigeeda la geli doono intaa waxaan ku darayaa aanu u gudbinaynaa dadweynaha reer somalilan in arrintii meel fiican marayso arrintaas dhexdhexaadintii khilaafka inay meel fiican marayso waxaanu markaa ugu bashaaraynaynaa inay waisdejiyaan nabadgelyadoodana ilaashadaan si fiicanna arrintaas ay khayr rajeeyaan meel fiican bay maraysaa ilaahay idamkii guulna way ku dhammaanaysaa ilaahay idamkii guul ayay ku dhammaanaysaa meel fiicanna way maraysaa waxa weeye wakhtigeeda faahfaahintu iman doonta haddii la idhaahdo laakiin iminka waxaanu idiin sheegaynaa inay arrintaasi meel fiican marayso khadar maxamed cakulle v o a hargeysa